bsm اllh alxamdu lilah hanaaء lilah uma aلsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma ahrijna min dulmaati اlwahmi waakrimna bnuur اlfahmi wاftax عlayna bmacrifaةi اlcilmi wxasin akhlaaqna bاlxilm sahil lana abwaaba fadlik wanshur عlayna min khazaa'ina raxmatka ya arxam الraaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wdakirna minhu ma nasina adars اlkhaamis waa dersigii shanaad min kitaab nuur اlyaqiin fi siirati sayidi اlmursaliin sala allahu calayhi wasalam intaynaan dersigan qaadan dersigii hore aynu soo qaadannay xalayto baan laba nugto ama laba baraarujinood laba meelood baan baraarujinaynaa midi waxay ahayd wa kaana ra'iisa bani haashim azubayr bnu cabdilmudalib reer bani haashim ninka hogaaminayay wuxuu ahaa zubayr binu cabdilmudalib wa macahu ikhwatuhu walaalihii baana mici ahaa abu aalib waxamza walcabaas wabnu akhiihi annabiyi lkariim sala allahu aleh wasalam halkaas markaa maraynay baan waxaan idhi zubayr binu cabdilmudalib ayaa waxaa carabku iga aaday inaan idhaahdo cabdulaahi binu zubayr aabbihiis mana ahee zubayr binu cabdilmudalib cabaas binu cabdilmudalib iyo raggaan weeye walaalkood ninkaasna waxaa la dhihi jiray cabdulaahi binu zubayr zubayr ibnu cawaan buu ahaa waa kaas cabdulaahi binu zubayr waxaa dhashay asmaa binta abibakr sidiiq caaisho walaasheed waaye ayib zubayrkaasna nebiga eedadiis baa dhashay zubayr ibnu cawaamkaas ninkaanna waaba nebiga adeerkiis calayhi salatu wasalaam taas waa baraarujintaas meeshii u dambaysay sadaradii u dambeeyey annagoo aan taam yeelin aan moodnay inaan dhammaystirnayna waxay ahayd wahakadaa intahat sidaasay ku dhammaatay haadihi alxarbu allatii kaiira maa tushbih xuruub alcarab waaye tabda'uhaa sakhiiraat lumuur waxaa bilaaba dagaaladaas carabta dhex marayay arrimaha kuwooda yaryar xataa allafa allaahu bayna quluubihim ilaa ilaahay dhexdooda qalbiyadooda isku dumay wa asaaxa canhum ka zuuliyey haadihi dalaalaat biintishaari nuuri lislaam islaamka nuurkiisa faafidiisa baynahum ku faafay waynu akhrina markii dambe laakiin duubitaanka ayaan rabnay inay soo gasho darsigan waxaa la yidhahdaa xilfulfuduul buu ka bilaabanaya xilfulfuduul waxaa la yidhaahdaa alfuduul waa kuwii dheeraadka lahaa isbahaysigoodii isbahaysigii kuwii dheeraad xilfi waa isbahaysi alfuduulna waa kuwa dheeraadka leh kuwa dheeraadka leh yaa isbahaysigoodii weeye halkaanuu ka sheegi doonaayo wuxuu yidhi oo alfuduul waxa way kuwa dheeraadka qaato maa yuuqadu dulman waxa dulmiga iyo xoogga lagu qaato weeye wa cinda rujuuci qurayshin quraysh noqoshadeeda agteedii min xarbilfijaari isla fujuur samaynta dagaalkeeda xarbulfijaar waa magac haddee ka soo noqodkii quraysh ee ka soo noqotay agteeda tadaacaw waxay isku wacdeen oo iskugu yeerteen lixilfi lfuduul xilfi iyo isbahaysi la dhihi jiray xilfulfuduul fatamma xilfigaas iyo isbahaysigaas iyo gaashaan buursigaas wuxuu ku taab noqday fii daari cabdilaahi bni judcaan attaymiyi ninkii la dhihi jiray cabdilaahi bni judcaan ee reer taymi ahaa axadi ru'asaa'i qurayshin quraysh madaxdoodii mid ka midana ahaa gurigiisaa xilfigaas iyo heshiiskaas lagu galay oo lagu saxiixday cabdulaahi bni judcaan haddii wax yar laga taabto nin wuxuu ahaa da'ah oo sharaf leh wuxuu ka mid ahaa dadkii khamrada naftooda ka xarimay jaahiligii intaan diinta islaamku iman buu khamrada iska xarimay bacda an kaana muqraqan bihaa intuu awal ku mamanaa oo ku haftoon jiray oo dadka aad u dhamma uu ahaa khamrada ayuu iska joojiyey sharaxaa qabanaya fatxulmubiinka wuxuu yidhi sababtaas waxay ahayd uu iskaga daayey ilaa waxaa daa soo salgaadhay balaayada ay leedahay waa in caqligaada markaa kuu taliyee sababtu waxay ahayd annahu sakara leylatan habeen buu sarqaama fa saara yamuddu yaddahu wuxuu ahaaday mid gacanta taagaya wa yaqbidu misna saa inta u taaga misna wasaa wax u soo qabanaya muxuuna qabanayaa calaa daw'il qamari dayaxa iftiinkiisa liyumsikow inuu qabto khamradii buu iska beshay markaasuu inta isku dhex daatay iftiinka mar gacanta saa isleeyahay qabo markaasuu hadda waxa waa waayaas wuu sii daynayaa kaasuu gacanta ku qabanayaa si wax ku qabtay oo kale xaaladaasi marka halkaa madhay fadaxika minhu julasaa'uhu dadkii la fadhiyay oo dhan baa meesha ku maadaysay oo ku qoslay hadduu hadhow miiraabou miirsadayna akhbaruuhu bidaalika xiina saxa markii uu miiraabay miirsaday bay u sheegeen sida xaalkiisu ahaa fa xalafa wuxuu ku dhaartay laa yashariiha abadan weligii dambe inuusan gadanayn cabbayna yaa diinta islaamkuna weli markaas lama soo dejin nebiga lama soo saarin calayh salatu wasalaam raggii wuxuu aha ku caanbaxay deeqsinimada gurigiisa maalin kasta geel buu ku gowrici jiray ninka marka afhayeenku ah intau dhawaaqo wuxuu dhihi jiray qofkii baruur iyo hilib raba fa calayhi bidaari ibni judcaan gurigaa ha tago waa la naadinayaa waayo nin deeq badan ba soo dhaaf wa kaana almutaxaalifuuna kuwa isbahaystay waxay ahaayeen yaa bani haashim wa banilmudalib labadaa nin dadkii ka farcamay oo ibney cabdimanaaf waa ilma cabdimanaaf soo garan mayse iyo wa bani asad bn cabdilcuza wa bani zuhrat ibnu kilaab wa bani tamim bnu mura reerayowgaasaa xulufa dhex madhay taxaalafuu waxay isku xulufaysteen oo tacaaqaduu isla guntadeen allaa yejiduu inaysan ka helin bimakkata magaalada makaad madluuman mid la dulminayo oo min ahlihaa dadkii reer makaad ah ow min kayrihim ama ummadda kalaba ah kayrkaasoo min saa'irinnaasi bulsho weynta kale ah ilaa qaamuu macahu inay kaa garab istaagaan shirkaani wuxuu ahaa cid allaale ciddii reer makaadoo la dulminayo ama ummadda kale ah oo la dulminayo haddaan aragnaba inaan garab istaagno maciis qof la dulminayo aan garab istaagno xataa turadda ilayhi ilaa looga soo celinayo madlimatu madlimadii laga dulmiyey qofka aan gacan siin waqad xadara haada alxilfa isbahaystagaa waxaa xaadiroo goobjoog ahaa rasuulullaahi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam maca acmaamihi buu xaadiray adeerayaashii macood wa qaala wuxuu yidhi bacda an sharafahu allahu nebiga inta ilaahay ku sharfay ka bacdi birisaalati risaalada iyo waxyiga iyo diinta iyo rasuulnimada intii la siiyey waa dambe wuxuu yidhi laqad shahidtu waxaan xaadiray maca cumuumatii adeeraday macooda xilfan isbahaysi fii daari cabdilaahi bini judcaan baana xaadiray xilfigaasoo maa uxibu aanan tamaninaynoo aanan jeclayn anna lii inuu aniga ii ahaado bihi bibedelihi xilfigaas beddelkiisa xumra nacami nicmoolayda middeeda gudguduudan waagii shirki aan xaadiray oo qofka la dulminayo in lagu garab istaago ujeedkiisu ahaa shir muhiima ahaadoo maanta shirkaas beddelkiisa geel gudguduudan in lay siiyo ma jecli la yidhahda shirkaasna ha xaadirin geelaanna beddelkiisa qaado taa ma danaynayabuuyidhi shir muhiimu ahaabuyidhi walow duciitu bihi haddii la ii yeerabuu yidhi bihi xilfigaasoo kale fil islaami islaamnimada dhexdeeda la ajabtu waa ajiibi lahaa haddeer haddii sidaasoo kale shir u wanaagsan la iga yeerana waa ajiibi lahaa buyidhi wadaalika arrinkaasina xaasilun wey wadaalika arrinkaasina xaasilun waa mid jira li'annahu calayhi asalaatu wasalaam nebi muxamed mabcuuhun waxaa lala soo diray bimakaarimi alakhlaaqi akhlaaqda middeeda wan wanaagsan wahaadaa midkaan shirkan ku saabsanaa oo qofka la dulmiyey in la garab istaagaana minhaa makaarim alakhlaaq uu ka mid yahay mala fahan arrintaanina makaarim akhlaaqay ka mid tahay shirkaasi ku saabsanaa waqad aqarra waxaa kaloo sugay diinulislaami diinulislaamku wuxuu sugay kaiiran wax badan oo minhaa ka mid ah ayaa diintu sugtay waxyaalahaas ayb yurshiduka waxaaba kugu hanuuninayabuu yidhi ilaa haadaa kaas isagaa qowluhu nebiga hadalkiisii calayhi salaatu wasalaam uu yidhi bucistu aniga waa lay soo saaray liutammima inaan taam yeelo makaarima alakhlaaqi akhlaaqda middeeda wan wanaagsan inaan dhammaystiro baaba layla soo diray ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa weeyaan hayami fii majmac zawaa'id wuxuu yidhi rijaaluhu rijaalu saxiix nin markii laga reeba hal nin moxamed bin la dhihi jiray zirqi miyah isaga laftiisuna wahuwa iqa ninkaa laftiisuna waa nin iqa waqad dacaa waxaa ku baaqay bi haada alxilfi xilfigan iyo isbahaysigan kaiiruuna in badan baa ka sheekaysoo ku baaqeen fa ansafuu waana garsooreen sayday ahayd bay uga sheekeeyeen wey waa garsooreen wey insaaf iyo sinaan ayay sameeyeen rixlatuhu nebiga rixladiisii iyo rarashadiisii uu nebigu aaday ila shaami shaam almarata athaaniyata kol labaad kolkii hore waynu soo marnay shaam nebigu aaday abi aalib ou raacay adeerkii haddana waa mar labaad walammaa balaqad markay gaadhay sinuhu nebiga daadiisu calayhi asalaatu wasalaam hamsan wacishriina sanatan shan iyo labaatan sano saafara nebigu wuxuu u safray ila shaami halkaa iyo shaam almarata athaaniyata marro labaad wadaalika arrinkaasina haabit weeye maxaa yeelay wadaalika anna khadiijata gabadha khadiija binti khuwaylid la dhihi jiray alasadiyata ee reer asad ahayd kaanad gabadhaasi waxay ahayd sayidatan sayidatan sayidad gabar boqorada oo taajiratan ganacsato ah gabadhaasoo daata sharafin wa maalin maal iyo sharafna u saaxiiba xoolana leh sharafna leh tastaajiru waxay kiraysan jidhay alrijaala rag bay u kiraysan jidhay fii maalihaa xoolaheeda ganacsiga rag bay inta kiraysatay dhihi jireen xoolahan kaxeeya shaam geeya soo gada waxaasna iiga soo qaada ayb wa tudaaribuhum way la faa'iida wadaagi jidhay raggaas iyaahu maalka tadaaraba baabulmudaaraba waxa weeyaan intay u dhibto wax dhihi jira wixii faa'iida inoo soo baxdana waxaa iyo waxaas iyo waxaasaa ku leedihin faa'iida wadaag baaldha falammaa samicad markay maqashay khadiijo can muxamadin nebi muxamed xaggiisa sala allahu calayhi wasalam min alamaanati ammaanada xaggeeda wa sidqi lxadiidi sheekada run sheegeeda maa markay ka maqashay lam tacrifuu aysan ku aqoon fii hayrihi nebiga cid ka soo hadhay xataa sammaahu qowmuhu ilaa nebiga qoomkiisa ay ku magacaabeen alamiina kii aaminka ahaa ayay istaajarad kiraysatay hu nebiga liyakhruja inuu la baxo nebigu fii maalihaa xoolaheeda ila shaami shaamna la aado taajiran xaaliha nebigu mid u soo rogrogaya markay maqashay tilmaamaha nebiga wanaagooda runsheegidda ilaa amiin looga bixiyey iyo ammaanada nebigu uu leeyahay ayay waxay samaysay nebiga way kharashba inta u sheegtay waxay tidhi waa intaan nebiga weli nebiga laga dhigin xoolahan ii kaxee shaamgee ii soo rogro waay liyakhruja fii maaliha inuu la baxo oo wa tucdiyahu ay siiso nebiga afdalo wax ka badan mimaa kii kaanad ahayd tucdi mid siisa hayrahu nebiga hayrkiis dadka kale ah xoolahay dadka kale siin jidha xoolo ka badan bay tiri waa ku siinayaa ii kaxee xoolahan fa saafara nebigu waa safray maca ghulaamihaa khadiija addoonkeeda maceedi maysarata la dhihi jiray nin maysare la dhihi jiray oo khadiijo addoon u ahaa ayaa isaguna raacay nebiga fa baacaa nebiga iyo maysara waxbay soo gadeen waxbay iska gadeen wabtaacaa waxna waa soo gateen labadoodii bucsharadii way gadeen ay wadeen tii iyagu ay rabeenna waa la soo wareegeen wa rabixaa waxay kaloo soo faa'iideen ribxan cadiimaa faa'iido badan ribix ribix badanna waa soo heleen wadahara linnebiyi nebiga waxaa u daahiray sala allahu calayhi wasalam fii haadihi safrati safradan iyada ah min albarakaati xaalay ka mid tahay barakooyinka maabaa nebiga u daahiradoo ka muuqday xababahu jeclaysiiyey hu nebiga fii qalbi maysarata maysaro qalbigiisa ulaami khadiijaa maysarahaas khadiija addoonkeeda ninkii maysaro ahaa safarkaa nebiga ay wada galeen wuxuu ku arkay nebiga oo nebiga uga daahirtay waxyaalo badanoo maysaro qalbigiisa jeclaysiiyey inuu nebiga jeclaado maa shay xababahu fii qalbi maysarata ulaami khadiija ayb arrimo waaweyn buu ku arkay weeye iyo dhaqan wanaagsan oo cajiib ah ayb wuxuu yidhi zawaajuhu nebiga guursashadiisii khadiijata khadiija ayna ku dambaysay guursigu nebigu khadiijo guursaday ayaa halkan laga hadlayaa waa tan ayaduna khadiijat lkubraa weeyaan falamaa qadimaha markay soo galeen nebiga iyo maysara makata magaalada maka wara'ad khadiijatu khadiijana aragtay ribxahaa faa'iidadeeda alcadiima weyn xoolaha faa'iidada laga helay surrat waa lagu faraxgeliyey min alamiini nebigii xaggiisa calayhi salaatu wasalaam aad bay nebiga loogu faraxgeliyey wa arsalat way u cididhay ilayhi nebiga takhdubhu xaalay u doonayso linafsiha nafteeda nebiga cid fariin u fadhay waxay u fadhay waxaan rabaa inaa i guursatid fariin bay didha wa kaanat sinuhaa da'deedu waxay ahayd xilligaas khadiija naxwal arbaciin afartan sano meelahaas qiyaasii bay jidhay caruurta nebigoo dhanna hadda iyadaa dib ka dhashay wahiya khadiijana min awsadi qurayshin quraysh kuwa ugu doorsan kuwa ugu wanaagsan door hal door qofka doorka ah kuwa ugu wanaagsan bay ahayd xasaban xagga nasabka wa awsacihim dad kuwa ugu waasacsan maalan xagga xoolaha dadka uguna hanti badan uguna nasab wanaagsan bay khadiija ahayd faqaama waxaa kacay alamiinu amiinkii calayhi salaatu wasalaam maca acmaamihi adeeradiis macooda nebigu adeeradiis buu soo raacay xataa dakhala nebigu u soo galay iyo raggii la socday calaa cammihaa khadiija adeerkeed camr ibni asad la dhihi jiray fakhadabahaa nebigu waa doonay minhu ninkaa khadiija adeerkeeda ayuu ka doonay khadiija in la siiyo waxaana u doonay nebigu da'diisu waa yarayde biwaasitati cammihi adeerkiis waasitadiisa iyo dhexdhexaadintiisa abitaalib ahaa fa zawajahaa wuu u guuriyey haa oo khadiija cammuhaa adeerkeedna adeerna gabadhii waa bixiyado waa u guuriyey nebiga ku xira calayhi salatu wasalaam waaye arrintaasina sidaasi u dhacday marka faa'iidadaas badan oo la helay sababta ay u guursatay maysan ahayn waaye sababtaas keliya maysan ahayn ee waxay wiilkii addoonkeeda ahay maysaraha waxyaalaha tirada badan oo uu ka soo warramay nebiga iyo calaamaadka ku arkay awgeed ayaa ku kalifay baa leeyahay waay waa qoftii diinta usoo kaalmaysay weeye khadiijat lkubraa nebiga dhinac istaagtay calayhi salaatu wasalaam markaas waxaa laga dhigay baa la yidhi meherkeedii labaatan qaalmood oo geel ah may labaiyo toban wiiyadood iyo wiiqyad barkeed may afar boqoloo diinaar intaba waa la sheegay waqad khadaba waxaa khudbeeyey abuu aalib baa khudbe akhriyey fii haada alyowm abuu aalib khudba u maalinta akhriyay markii gabadhaas doonideedii lagu jiray faqaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh alladii allahaasoo jacalanaa naga dhigay min duriyati ibraahiim nebi ibraahim ubadkiisii wa zarci ismaaciil nebi ismaaciil yaa beertiisii zarcigiisii wa didi'i macaddin ninkii macad la dhihi jira awowga nebiga ahaa yaa waxa weeyaan asalkiisii wa cunsuri mudara reer mudar unugoodii yaa biyihii reer mudar naga dhigay wa jacalanaa naga dhigay mar kalena xadanata beytihi gurigiisa kuwa xanaaneeya wa sawaasa xaramihi xaramkiisa kuwa maamulaha waaye kuwa allaha naga dhigay wa jacalahu ka dhigay xaramka lanaa anaga beytan guri nooga dhigay gurigaasoo maxjuujan loo soo xajiyo wa xaraman xaramna nooga dhigay xaramkaasoo aaminan aamina wa jacalanaa naga dhigay anagana xukaama annaas kuwa dadka xukumaha oo maamulaha anagana naga dhigay uma intaa kabacdi haddaan khudbadaa ka wareegay ina bna akhii walaalkay wiilkaan u dhalay haadaa ekana muxameda bna cabdillaah muxamedkiina cabdulaahi ahaa ninka gabadha loo doonay in magaciisa la sheege laa yuusanu bihi laa yuusanu bihi yaa laguma wasno laa yuusinu bihi uma wasnoomo rajulun ninna sharafan xagga sharafta waa ka ama laa yuusanu bihi lalama wasno lama la ekaysiiyo rajulu nin sharafan xagga sharafka nin la sharafa ma jiro buu yidhi waaye sharafan xagga sharafka iyo wanablan iyaa waay xaggayba waa kanaa ka tegay laakiin xaggaaba aan ku saxayba ilaa waxa weeyaan laa yuzanu bihi rajulun ilaa nin lalama wasno ilaa rajax nabigaa ka rajaxnaada yaa nabigaa ka rajaxnaada ayib sharafan xagga sharafka iyo wanablan waaya xagga wanaaga iyo wafadlan xagga fadliga waa kaas wanablan wanaaga weeyaan ayib wuxuu yidhi wafadlan xagga fadliga wain kaana haba ahaada buu yidhi fil maali xoolaha dhexdooda qullun yari hantiba yaysan bajirin ilaa waa ninkaas nebigu aabbihi horey u dhintay oyadina dhimatay yaa wowgina hadda dhintaybe maalku haba yaraada buu yidhi gacanta xaggeeda maxaa yeelay maalku qiimo ma leho fa ina almaala maalku dillun waa hoos zaa'ilun oo wareegayo zuulayo hoosku waa adduunyadu waa harka labadeeda gelin hadba dhan bay jidhaa ma ogtahay wa amrun maalku waa amar amarkaasoo xaa'ilun wareegaya waa waa wax iska wareega mid haddeer taajir ahaabaa eber noqonaya wixii oo dhan baaba doonta doonbaa ka liqda oo waxa weeyaan baddii baaba cuntayba midaan waxaysana haddeeroo hadduu doono waxaa la arkaya isagoo wax badan haysa maalku waa sidaas buu yidhi wa caariyatun maalku waa caariyo mustaraddatun la ceshanayo caariye haddii wax laguu dhiibo waa lagaa qaadanaya hadhow soo maa ammaana ku haysaa waxaan ka faa'idaysa intaas wa huwa wiilkan wallaahi baan ku dhaartay bacda haada yaa intaa ka bacdi lahu naba'un cadiimun war weyn baa wiilkaan u sugnaaday buu yidhi wa khadarun jaliilun yaa khadar weyn yaa arrin weyn oo culus khadar jaliil weyn weeyaan waqad khadaba wuxuuna doonay ilaykum xaggiinna idinka soo doonay raqbatan jacayl darteed fii kariimatikum gabadhiinna wanaagsan khadiijata ah gabadhaasuu idinka doonaya warkii odayaasha wey waqad badala lahaa wuxuuna u dhiibo ku heshiiyeen min asadaaqi meherka kadaa intaasoo xoolaa gabadha meherkeedana intaasoo xoolaabuu ogol yahay wey waay wa calaa daalika arrinkaas buuna tamma alamru amarkii ku taam noqday waqad kaanad waxay ahayd khadiijat lkubraa mutasawijatan mid soo guursatay qablahu nebiga hortiis biabi haalata nin la dhihi jiray abi haala haala aabbihiis weeye haala iyadaa dhashay mogta tuufiya waa laga obsaday khadiijo canhaa xaggeeda khadiijo ninkaas walxaal lahu u ahaadeen ninkaas abi haalaah minhaa khadiijo waladun wiil ismuhu magaciisana haalatu haala la dhihi jiray wiilkaas iyadoo dhashay buu ninkaasi dhintay yaa waay wa huwa wiilkaasina rabiibu lmustafaa nebigu kuw dhabta ku hayey weeye calayhi salatu slam rabiib nin xaaska la qabo ilmahay nin kale u dhashay baa rabiib la yidhahdaa warabaa'ibikum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihin ilaa akhiri laaya waay ninkaasina sidaas ayuu ahaa markaas waxaa kaloo jiray gabar hinde la dhihi jiro ay dhashay ayb waxaa la leeyahy halkan waxaa laga gelayaa waxa la yidhaahdo binaa ulbeyt beytka iyo kacbadii dhisideedii weeyaan binaa ulbeyt kacbada dhisideedii weeya walamaa balaqad markay gaadhay sinuhu nebiga daadiisu calayhi salaatu wasalaam hamsan waalaaiina sana soddon iyo shan sano jaa'a waxaa yimid saylun daad jaarifun oo qarjabisa qarjabisa daadka xoogga badanoo qararka jebiya yaa derbiyada iyo togaga dhinacyadooda iyo jebiya jaarif baa leeya waxa weeye xaaqaya waay waa qarar jabiya la yidhahda fasadaca daadkaasi lamakana kacbadu meel godan bay ku taallaaye wuxuu dildilaaciyey judraana alkacbati kacbada derbiyadeedii bacda tawhiinihaa intay kacbadu daciiftay ka bacdi min xariiqin dab oo kaana ahaa asaabaha mid asiibay qablo horay awal baa hadda ka hor dab baa qabsaday dabkii qabsaday baa derbiyada daciifiyey ilaa dabku waxbuu gubaya waa daciifinaya moogtahay ka bacdina daadkan baa yimid bacda tawhiinihaa yaa daciifinteedii ka bacdi buu ku leeyahay min xariiqin intay la daciiftay dab oo kaana ahaa saabaha mid asibay qabl horay faaraadad qurayshun qurayshna waxay damcaday hadmahaa inay dumiso kacbada liyarfacuuhaa inay kor u qaadaan wayasqufuuhaa saanqaafna saaraan ya korkeeda dadaan fa innahaa kacbadu kaanad waxay ahayd markaas radiimatan mid ya laysdul saarsaaray dhagax laysdul saarsaaray radiima waa maxay ya tu laysi saarsaaray dhagaxeeda la kabiyo dhagax bilaashamiita oo la dhiso macna saa laysku saarsaaray waaye ayay ahayd fowqa alqaamati qof istaagiisna xoogaa ka dheer fowqa alqaama qof yoolki istaagiis sarajoogsigiis istaagiis bay xoogaa ka dheeray faijtamacad waxaa soo urudhay qabaa'iluhum qabaa'ilkii quraysheed baa lidaalika arrinkaa iskugu yimid kacbadaa la duminayaa in la dhisana waa la rabaa waa la iskugu yimid walaakinahum nimankii isku yimid qabaa'ilkaa haabuu waxay ka haybaysteenoo ka baqeen hadmahaa kacbada duminteeda war haddaan isku taabanna gurigaan ilaahay amaan baaba'naa baa layidhi yaynaan u dhowaan maxaa yeelay waa limakaanihaa sharafteeda fii quluubihim qalbigooda makaano iyo sharaf bay ku leedahay kacbada tacdiimka iyo sharafta loo hayey cariyaa taabtay bay ahayd yaa dumin karaba gurigaa ilaahay markii layskugu yimid baa laga istaagay fa qaala lahum wuxuu ku yidhi alwaliid bnu lmuqiira aturiiduuna ma waxaad doonayseen bihadmihaa kacbada duminteeda ma waxaad ula jeedeen alislaaxa wax wanaajin amil isaa'ata mise wax xumayn horta kaalay ma waxaa u timaadeen inaad si fiican u dhistaan oo wax hagaajisaan mise inaad wax xumaysaan baa meesha u timaadeen qaaluu waxay dhaheen baleh alislaax wax wanaajin qaala wuxuu yidhi markaas ninkii la dhihi jiray waliid bnu lmuqiira ina allaha ilaahay laa yuhliku ma halaago almuslixiina kuwa wanaagga samaynaya muslixiin haddaadtiin wax islaaxinaysaan ilaahay idin baabi'in maye kacbada dumiyi si fiican baan u dhisaynaa ka baqinine in allaha laa yuhliku lmuslixiin wa sharaaca isagii baaba wuxuu gudagalay yahdum inuu duminayo isagii baa ku bilaabay fatabicuuhu markaasay ku raaceen wahadamuu way dumiyeen xataa wasaluu ilaahay ka gaareen ilaa asaasi ismaaciil nebi ismaaciil asaaskii u hooseeyey oo u dhigay dhulka jardiinka u dembeeyey bay dumintii gaarsiiyeen wa hunaaka halkaas asaaskaa markay marayaan wajaduu waxay heleen sixaafan looxyaal maar ah oo nuqisha fiihaa lagu naqshadeeyey kaiirun in badan oo min alxikami xikmad ah hadalla abwaano xikmado looxyaal hoos ku aasan oo maar ah loox maaha qori ah looxyaal birta maartaaya oo xikmado waaweyn ku qoran yihiin baa laga helay dhagaxii dhulka ku jiray calaa caadati mana weyn dad caadadood say samayn jireen yadacuuna dejin jiray asaasa binaa'in shahiirin dhismo caana asaaskiis caadadii horaa waxay ahayd dhismo caana dadka dhagax dhigayo asaas u samaynaya asaaskaasay waxay ka dhigi jireen looxyada amaarta xikmadana waa ku qori jireen calaa caadati man duul caadadiis weeye yadacuuna dejin jiray yaa asaasa binaa'in shahiirin dejinaya dhismo caan ah oo mashhuur ah asaaskiis liyakuuna inuu noqdo dhismahani tadkiiratan xusuus lilmuta'ahiriina kuwa gadaal ka imaanaya ay ku xusuustaan bicamalilmutaqadimiini kuwii hore shaqaday qabteen awowyaal iyo dadkii hore waxay qabteen waa kuwan in la yidhaahdo bay ugu qorayaan xikmadahan iyo waxa meesha ku qoran saasaa dhacday baa waaye uma ibtada'uu waxay bilaabeen markii la wada dumiyey fi lbinaa'i dhisidii alla dhisaa layidhi wa acadduu waxayna u diyaarsadeen lidaalika dhismaha kacbada nafaqatan kharash laysa fiihaa dhexdeeda aysan ku jirin mahru baqiyin gabar jirkeeda ka ganacsata waxa ay ninka ka qaadato meherka ku magacaaban oo macnaha meherka kan kaloo fiican baa la dhihi jire tanna waa wax u muuqaal eg weeye waa muuqaal meher buu leeyahay weye meher maaha waay waxay dhaheen kacbada xoolaha aan ku dhisayno gabar jirkeeda ka ganacsata wax ay qaadatay kuma darayno walaa baycu riban yaa ribo beeceed beec riba soo gashayna lacag laga helay ku dhisimayna guriga ilaahay waay waa laisla qaatay waay wajacalal ashraafu dadkii ahlu sharafka ah ee odayaasha ah min qurayshin waxay gudagaleen yaxmiluuna inay iyagu soo xamaalayaan oo soo rarayaan alxijaarata dhagaxyada calaa acnaaqihim degtooda luqunta iyagii baa dhagaxyada halkaa kusoo qaadqaadaya wa kaana alcabaasu cabaas wuxuu ahaa oo nebiga adeerkiisa iyo warasuulullahi nebi muxamed sala allahu caleyh wasalam fii man bay ku jireen dadkii yaxmilu dhagaxa soo rarayey dhisiddaa kacbada nebigoo da'yar yaa iyo cabaas dadka wax ka soo raray bay ku jireen wa kaana aladii ninkiina wuxuu ahaa yelii tawalinaya albinaa dhismaha dhismaha waxaa hogaaminayey najaarun injineer farsamo yaqaan oo ruumiyun ruumi ah ismuhuna magaciisa waxaa la dhihi jira baaquum ninkaasaa hawsha wato meesha ka injineer ahaa najaar ka aha waqad khasasa ama khusisa qaadaa muxuu idiin xarakeeyey xarakaba male sooma waqad khusisa waxaa lagu gaar yeelay likulli rugnin rugni kasta oo jirdiin kasta oo jirdiinada kacbada ka mid ah waxaa lagu gaar yeelay jamaacatun koox oo min alcudamaa'i ragga waaweyna kuwaasoo yanquluuna u soo raray ilayhi xaggiisa alxijaarata dhagaxyada kacbadu waa afar derbi afar geesgeeska meesha hadda masaajidku derbigaan iyo derbigaan iskaga yimaado rugni baa la yidhahda moogta afarteeda rugni dhankasta rag odayaalo harusharafaa loo diray idinku halkaan dhagaxeeda soo dhooba baa layidhi idinkuna taa dhagaxeeda halkaan soo dhooba afarta dhinac dayib waa hal meel iskuguma tegin wadaaqad waxaa ka iriiryantay bihim reer quraysheed annafaqatu nafaqadii addayibatu ee xalaasha ahayd waxay ka gaabatay can itmaamihi dhammaystirkii beydka calaa qawaacidi ismaaciila nebi ismaaciil asaaskiisiina ay ku dul dhammeeyaan nebi ibraahim baa awal hadda ka hor kacbada asaaskeeda dhigay waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida wa ismaaciil yaa asaaskii marka waxay daceen inay la raaceen ila hadda waa la wada dumiyey asaaskii marka haddii lala raaco lacagtii xalaash ahayd baa ka yaraatay markaasaa la soo gaabshay ilaa hadda haddaa masaajidkan asaaskiisa lala raaco iyo haddii meel ka sugaysa dhinac laga soo dhawaado lacagtu waa kala yaraanaysaa moogtaha lacagtii baa ka yaraatay markaasay lehen qaaraan ka tagno fa akhrajuu waxay ka saareen minhaa xaggeeda dawaacidii alxijir xijir ismaaciil meeshaan hadda wareegsan oo lagu dhex sunnaysto oo labada fidqoo la dhex mara karalehoo intaasoo dhan baa laga saaray waa asaaska nebi ibraahimna ka mid ah intaasaa laga joojiyey layidhi intaa lacagtuuna kuma filna soo yareeya guriga kacbada soo kooba wa banow calayhi dushiisa waxay ka dhiseen kan laga tegey jidaaran sakiiran derbi gaaban ilaa maantu ka dhisan yahay derbigaa gaaban waay markan la dawaafayo dabadda laga marayo dadka xujayda arkeen calaamatan xaaluu yahay calaamad calaa annahu derbigan gaaban min alkacbati inuu ka mid yahay waa meesha lagu leeyahay ninkuu yidhi meel dhow baan baan u helo halkaana ka dus kacbadii iyo wuxuu kala dhexmar xijir ismaaciil laba fidqay leedaha moogta war meel dhowo dadku intay isdaalin halkaana ka dusa yiri de waxba kuuma jiraan bal kacbadii waa dhexmadhaya dibadda waa inaad ka soo dawaafto kacbadoo dhan shishay waa inaad ka madho marka waxay calaamad u tahay inuu kacbada ka mid yahay walammaa tammal binaaw dhismihii markuu taam noqday amaaniyata cashara diraacan siddeed iyo toban dhudhun bixaysu meeluu ziidda la ziyaadiyey fiihi dhexdiisa can aslihi asalkii hore siduu markuu hore ahaa tiscatu adrucin sagaal dhudhun lagu daray intuu markii hore ahaa yaa wa ruficaalbaabu albaabkiina la kor yeelay canil ardi kacbada albaabka laga galana dhulka waa laga qaada haddii hadda masaajidka maalan meesha laga gelayo dariishadaasoo kale ay tahay qofna lugta lama gaaro moogta ma soo geli karo dabadda ka soo gelaya ilaa kor baa loo qaada kacbada marka kor baa loo qaada albaabkeeda waxa weeye waaba madaxaadaas meel ama kasii sarraysa ama kor baa loo qaada waaye bixaysu meeloo laa yuscadu ileyhi aan la kori karin ilaa bidarajin sallaan mooyaane hadda sallaamaa lasoo dhigaa lagu koraa saasaa laga dhiga araaduu markaa waxay dooneen markay halkaa xaaladdu marayso wadca alxajari alaswad dhagaxii madoobaa in la dejiyo mowdicow booska ku jiray xajarulaswad xajarul aswad baa la damcay booskiisii in la dhigo waaye xajarul aswad in booskiisii awal laga saaray in la dhigo ayaa la damcay dayib waa dhagaxa madow oo dawaafka laga bilaabo xajarul aswad oo cajiibka ah oo markii hore la yidhi jannadaa laga keena waaye dhagaxaa wey halkaa marka ay marayso fakhtalafa waxaa iskhilaafay ashraafuhum dadkoodii odayaashoodii iyo ashraaftoodii ahlu sharafkoodii baa waxay isku khilaafeen fii man yadachu qofka dhigaya dhagax meeshii awalow yaal ooli jiray xajirul aswadka yaa booskiisii dhigaya qabiilkaas wuxuu rabaa isagu inuu dhigo watanaafasuu way ku tartameen fii daalika arrinkaas xataa kaadad ilaahay ka sigtay tashibu inay ka qaraxdo beynahum dhexdooda naarul xarbi dagaal dabkiis ilaa ciyaalo fudud baa laysku laynayaa moogta waxa annagaa dhigayna iyo dhigi maysaan iyo cardhiga baa laysku qabta khilaaf baa dhacay dagaal baa qarka loo fuul wadaama baynahum dhexdooda waxaa daa'imay haadal khisaamu murankaas arbac lya- layaal afar hameen baa murankaasi socday oo la kala garbixi waayey oo murug arrintu isku ahayd isku isku isku murugsanayd wa kaana wuxuu ahaa asannu rajulin ninkan ugu daaweyn fii qurayshin quraysh dhexdeeda id daaka wakhtigaas abu umayata binu lmuqiira almaqzuumiyu cammu khaalid binu weliid adeerkiinina magacaasna leh baa reer quraysheed markaa ugu daaweynaa faqaala lahum wuxuu ku yidhi yaa qowm talow laa takhtalifuu ha iskhilaafinina waxakimow ka xaakim yeesha baynakum dhexdiinna fii man qof tardowna a ka raalitiin bixukmi xukunkiisa war qof waa isla garataan oo xukunkiisa aa raalli ka tihiin war arrinta u dhiiba faqaaluu waxay dhaheen nakilul amra amarka waxaan u dhiibaynaa u wakaalanaynaa liawali daakhilin qofka koowaad oo ka soo gala soo gala xaramka iyo albaabada kacbada ku furan qofka koowaad oo mid ka mida ka soo gala kaas wuxuu noqon doonana ma naqaan kaasaana kala saaraya fa kaana wuxuu noqday haada daakhilu kaa soo galay huwa alamiina kii aaminka ahyo alma'muuna la aaminay calayhi salatu salaam nebi maxamed fa kaana awala daakhilin nebigoo noqday markuu soo galay wayayna fa kullanaa naqbaluhu wa nardaah yaa kulligaya raalli baan ka nahay markuu soo galay fadma ana aljamiicu dhammaan waa ku xasileen yaa lahu nebigii yaa kaa soo galay waalnimaha shay dartiis bay uga raalli noqdeen yachaduuna ay ku yaqaaneen fiihi nebiga dhexdiisa oo min alammaanati ammaane iyo wa sidqi alxadiidi run sheegid ah wa qaaluu waxay dhaheen haadaa kani alamiinu weeye radiynaahu raalli baan ka noqnay haadaa muxamed kani waa muxamed bay dhaheen raalli baan ka nahay ninkaan odaygaa marka xigmaddaan keenay abu umaya oo khaalid bin weliid adeerkiisa gabadhi umusalama ahayduu nebigu guursadayna aabbaheed ah odayaashii quraysheed oo caankaa u ahaa oo deeqda badnaa waxaa lagu magacaabi jiray zaad urakib ninka safarkaa sahaydis waxaa la yidhi mar hadduu uu socdo safar galo qof la socdaa uma ogolayn inuu sahay qaato bokod mani qof qaadan kara ma jiro qof raacay oo sahay wata lama ogola yakfii kulla man saafara macahu azaad qof kasta oo raaca isagaa sahayda iyo kharashka ka dabiraya markii nebigu soo galay oo ay arkeen oo ku wada farxeen raalli baan ku nahay bay dheh albaabka baabu bani shayba nebigu ka soo galaa layidhi calayhi salatu wasalaam waa hadda magacu waa ku qoran yahay dhanka qorax ka soo baxa weeyaan li'annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen awal yataxaakamuunahu ilay kuwa iskula xukun taga nebiga id ilaa kaana nebigu wuxuu aha laa yudaarii walaa yumaari cidna ma mudaahanayn jirin cidnana lama murmi jirin laa yumaari cidnana lama murmi jirin cidnana ma yaa ma khilaafi jirin yaa yudaari yumaari laa yudaari walaa yumaari mudaaraadaan waxa weeyaan mataqaanaa waa midii mudaafacatu lxaqa xaqa oo layska joojiye ah nebigu taa shaqa kuma lahayn hamza haddii loo yeelo ta haddii hamzada laga tago mudaaraad bay noqonaysaa mudaaraad waa fiicanta mudaahana iyo mudaaraad baa kale mudaaraadku waa fiican yahay laakiin midaan hamzada wadata yaa ilaa laa yudaari'uda ma aragta waa midaas weeyaan xag horimaatinkaa nebigu shaqo kuma lahayn falamaa akhbaruuhu markay u warrameen nebigii hadduu soo galay alqabara warkii waa ishaynaa adaan kugu raallinahay nan kala saar basada ridaahu go'isi uu fidiyey wa qaala wuxuu yidhi litaa'khud ha qabato kullu qabiilatin qabiilo kasta binaaxiyatin dacal oo mina hawbi marada ah yaa qola kasta marada dacal ha qabsato uma wadaca nebigu wuxuu saaray fiihi maradii alxajara dhagaxii madooba wa amarahum nabigu wuxuu amray qabaa'ilkii dhinacyada haysay birafcihi inay kor u qaadaan xata intahuu ilaahay soo gaarsiiyeen ilaa mawducii meeshiis maradiio lagu weldaaminayaa meeshii la dhigi lahaa lasoo ag istaagay dee waxaa la rabaa qof ka qaada markaa mogta faahadahu nabigaa ka qaado wawadachu fiihi booska ku jira hadda dhigay kulligin waa keenta male waa fiicantii waa la kala saari waaye si waa dhallinyarada waa in loo kala xukumo wahaakadaa sidaas intahayd ku dhammaatay haadihi lmushkilatu mushkiladan allatii taasoo kaiira maayn badan yakuunu amhaalahu iyadoo kale u ahaan jiray sababan sabab u noqon jiray fi intishaari xuruubin dagaalla inay qarxaan intishaab intishaar intishaari xuruubin dagaalla inay faafaan oo qarxaan xuruubtaasoo haa'ilatin yaa argagax yaa yaa haa'ilaah xuruubin haa'ilat wax ka argagax geli xuruubtaasoo haa'ilatin argagax gelinaysa yaa baynal baynal carabi carab dhexdeed inay dagaalladaas kale ka fidaan yaa go'aas waa arrintaas kale mushkiladii ka imaan lahay saasaa lagu xallay lowlaa an yamunna allaahu haddaan ilaahay ku galladaysayn calayhim dushooda bicaaqilin mid caaqilah caaqilkaasoo midla abi umaye oo kale ah kaasoo yurshiduhum odaygii ku hanuuniya ila alkhayri khayr kaasoo kale haddaan la helin dagaallaa dhici jiray iyo waxakiimin mid xakiimo mila rasuuli midli rasuuli nebigaoo kale ah dee xikmadduu nebigu keena arg alayhi salatu salaam go'ola kaalaya dhinacyada qabta soo waldaamiya halka soo dhiga haye isagaa dhigay markaa kaas xakiimkaasu yaqdii xukuma baynahum dhexdooda bimaana ku xukuma yurdii raaligeliya jamiicahum dhammaantood kulligood ay ka wada maqsuud noqdaan walaa yustaqrabu lama qariibsanahayo min qurayshin quraysh xaggooda tanaafusuhum inay ku tartamaan tanaafusuhum tartankooda dhehaadaa kaas inay arrinkan ku tartamaan wax la baciisanaya maaha maxaa yeelay li'ana albeyta beytkaani qiblatulcarab carab qibladeedii wey wa kacbatum kacbadoodii wey allatii kacbadaasoo yaxujuuna ay u soo xajiyaan ilayhaa xaggeeda fa kullu camalin shaqo kasta oo fiihi beytka dhexdiisa a marka yaa cadiimun waa mid weyn halkaa warkaa dhiga cadiimun waa mid weyn bihi camalkaa u celi bihi camalkaas alfakru faantan baa iyo wasayaadatu hogaamin marka qolo gaara loogama raali noqon karo qolo kasta waa arrinay damaacinaysa wey wahuwa beytkaanina awalu beytin weeyo wudica la dejiyey lilcibaadati cibaado loo dhisay bishahaadati alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka marag furidiisa qaala tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi fii suurati aali cimraan ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayinaatu maqaamu ibraahiim waman dakhalahu kaana aamina meeshaas qofkii gala waa iska aamin madaxweynayaasha adduunka ugu istaafka badan oo ugu sukuurika sirdoonka badan baa dhinaca isku haysaan oo wada dawaafaysaan isna kuma yaqaan adna man taqaanid qofkuba si kalau noqon ya wa kaana wuxuu ahaa yelii miduu tawaliye amrahu beydka amarkiisa bacda waladi ismaaciil yaa nebi ismaaciil awlaaddiisa ka bacdi qabiilatu jurhum qabiilo reer jurhum la dhihi jiray baa maamuli jidhay o falamaa baqow markay xadgudbeen wadalamuu ay dulmiyeen man dakhala makata dadkii maka soo galay ijtamacad waxaa u kulantay calayhim dushooda reer jurhum khusaacatu reer khusaaca u shiray waajlahum waxayna ka saareen oo ka qaxiyeen cani ilbeyti beytka ilahay bay ka rareen ka baxbay dheen daalimiin loomagama ogola meeshaani wa waliyatu waxaa tawalido xilkii la wareegtay khusaacatu kuwan reer khusaacaah oo arrintaa iyadu diidanayd xiinan wakhti bay maamulayeen oo mina dahri zamanka ka mida muddo dheer waa muddadaa dee gabadhii furaha loo dhiibay iyo ninkii iyo waa kuwa nimankii reer khusaaca wey qaabkii qusayi marka dambe uga qaadan doono uma akhadathum akhadat waxaa ka qaaday yaa hu beydkii minhum nimankaa reer khusaaca qurayshun quraysh baa ka qaadatay fii cahdi qusay ibni kilaab xilligii qusay ibnu kilaab qaabka uga qaatana waa inagii wax laga soo sheegay halkaan uu kaaga sheegayaado waa isagii ninkii xoogaaga inta kaga bedeshay alaabta ah yaa furihii kala wareegay geel iyo khamre iyo waxyaalo wa bisababihi beydka ilaahay dartiis sababtiis bay aaminuu aamin noqdeen quraysh fii bilaadihim magaalooyinkooda fa kaanat waxay ahayd qabaa'ilul carabi carab qabaa'isheeda kale yaa tahaabahum mid ka haybaysata yaa waa laga haybaysan jiray war nimankaa xaramka ilaahay degan naga daayaa la dhihi jiray waidaxtamuu waay markay markay waxaa la yidhaahdaa ay dhufays macnaha ay ku gabbadaan bihi guriga ilaahayna kaana wuxuu u ahaa gurigaasi yaa xisnan dayd iyo difaac amiinan aamin ah min ictidaai ilcaadiina kuwa xadgudbaya xadgudubkooda waxa wa idaxtamuu bihi markay dhufays ka dhigtaan oo dabada la galaan yaa oo ku gabadaan guriga ilaahay yaa kaana wuxuu u ahaanaya xisnan amiinan xisni yaa iyo difaac aamina min ictidaai ilcaadiinana yaa uga xisni ah kuwa xadgudbaya xadgudubkooda wamtana allaahu ilaahay baa ugu manno sheegtay ilaahay baa ugu gallad sheegtay calayhim dushooda bidaalika arrinkaas fii tanziilihi soo dejintiisa qur-aanka ilaahay markuu ka warramayey ilaahay baa ugu gallad sheegtay nimankaa meesha degan war ma waana halkaan idin keenin war ma waana ahluxaram idinka dhigin war ma waana aamin idinka dhigin imtana allah ilahay baa ugu abaaliya gallad sheegtay wey calayhim yaa bidaalika arrinkaas fii tanziilihi waka qur-aankiisa oo xaggee ah faqaal ilaahay wuxuu yidhi fii suurati alcankabuud maydin yidhi mise fii suurati alqasb maydin yidhi kuwaa qasas qoraya kuwaas sax maaha waa fii suurati alcankabuud aayaddu ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow muwaysan arag annaa annagu jacalnaa inaan ka dhignay xaraman aaminan yaa meeshay degan yihiin xaram aamina wayutakhadafu nnaasu dadkana ladafdafayo la dafayo min xawlihim hareerahooda xaramka dadka degan waa aamin dhinacyadoodoo dhanna mashaakilaad baa ka taagan dagaal aargoosi mushkilo dhinacyadooduna dadka inuu isbaabi'inayo iyona xaram aamina joogaan war ma waysan arag aysan kala ogaynba bala moog yihiin yaa waysan saa la socon wayutakadafu annaasu min xawlihi waay dad la laynayo dad la dhacayo dad la qafaalanayo yaa mayaysan u jeedin wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam